bismi raxmaan raxiim doorashadana ah midda muddo dheer la sugay ilaa laba sana ahayd inay dhacdo laba kun iyo shan iyo tobankii inay maanta dhacdo oo si nabada u dhacdo ilaa hadda hanaanka u socdaana uu yahay miya dadka kuwada faraxsan yihiin joomadaan aada iyo aada uga faraxsannahay in aragno inay wax weyn soo kordhinayso dimuqraadiyadda somalilan iyo midda geeska afrikaba fira cabdi cilmi waxaad ii sheegtaa bal sida ay doorashooyinka somalilan isu soo badbedelayeen iyo maanta heerka ay marayso waxa ay adiga kula tahay horta hore waa waa mahadsan tahay waana ku faraxsanahay runtii in maanta doorasho qof iyo cod ah ay dhacayso oo xukunka si nabada loogu kala wareegayo oo horeyna ay usoo dhacday haddana ay mar kala dhacayso runtii waa waa waayo aragnimo muhiim ah oo tusinaysa in dhammaan dadka soomaaliyeed ay yani awoodaan inay samaystaan ay somaliland hadda tusaale ugu noqotay arrintaas ayada ah marka si yani anagoo hadda qof soomaaliya ah aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanaa uguna faraxsanahay in horeyna aan u qoray in la ammaano oo la dhiirigeliyo nabadda iyo democratization processka waktiga dheer qaatay ee hadda meel wanaagsan gaaray ee tusaalaha u ah ummado fara badan oo qaaraddaas ku nool iyo guud ahaan dadka soomaalidaba guuleed maxaa la taaban karaa oo la dhihi karaa doorashadan maanta dhacaysa labada kun iyo toddobiyo tobanka way ku soo kordheen oo horumara oo ka duwan doorashooyinkii hore loo soo qabtay tii ugu dambeysay labada kun iyo tobankii oo kale runtii doorashadana waa mid ku dirliismaysa doorashooyinka hore iyo geediga lasoo maray oo noqday dhaqan somaliland inay leedahay in doorashooyin la galo oo dabadeedna dadka tartamaya kuraasi ay si xora ugu tartamaan waxyaabaha cusub ee soo kordhaya waxaa kamid a in maanta dadku ay diiwaan geshan yihiin ay ku diiwaan geshan yihiin nidaam casri ah oo wadamada badankooda hore uga jirin oo ah bu-da isha in qof walba la sawirayo dabeedna kaar la siinayo qofkii kaarkaa haysta keliya u codeynayo si looga hortago dadku inay wax hal mar ka badan ay codeeyaan marka tirada dadka codeynaya way cayino yihiin oo way sugan yihiin si ka duwan doorashooyinka horooda dhacay waxayna ku sugan yihiin hab technology oo casriya oo ka duwan midka qaaradda afrika badankeeda lagu isticmaalo wadamada adduunkuna ay isha ku hayaan guushay somaliland kan ka gaadhaan inuu noqon doono mid lagu bayan karo waxaa kaloo soo kordhay madaxweynaha xilka haya inaan ahayn murashax ee saddexda qofeed u tartamayaaba yihiin dadka qofka cusub oo taasi macnaheedu yahay in doorashada keeni doonto madaxweyne cusub iyo weji cusub iyagu laftigooda waa waxay dadku aada iyo aada ugu rajan yihiin inay tahay arrin soo kordhaya hargeysa ayaad joogtaa sida aad sheegtayna waa dhinaca farsamada hadda tusaalooyinka aad bixisay dhinaca ololaha iyada maxaa ku soo kordhay oo la dhihi karaa waa wanaag ama horumar la gaaray runtii xagga oolo xagga oololaha qaabka u dhacayo waxaad moodeysa inaan horumar weyn laga gaadin mararka qaarkood dadka kuraasta ku tartamaya ay sameynayeen hadalahan wanaagsan ay iswadaagsanayeen laakiin waxyaabaha kusoo kordhay ee wanaagga ah marka laga eego waxaa kamid a in dadkii ay sameeyeen qaab gaajegsan oo decentralised codka dadka uga raadinayaan ama lamidka inay telefoonna kula xiriirayaan inay guryaha iyo albaabada garaacayaan kolkaa in la abaabulay dadkii dhalinyarada ahaa siay dadka codbixiyayaasha u gaadhaan oo qof qof ay ugu soo jiidaan inay codka dadka kusoo jiitaan brofesor afyare marka laga tago in arrintani arrin wanaagsan oo ammaan mudan oo tusaale u noqon karta awoodda dadka soomaaliyeed inay tahay maxaa cashiro ah oo laga bartay tillaabooyinkii horey usoo dhacay iyo geediga dimuqraadiyadda oo meesha ka socda wallahi horta aniga waxaa igala muhiimsan technologiyadda iyo waxyaalaha farsamada ah waxaa igala muhiimsan dhaqanka dhaqanka markii uu noqdo dhaqan siyaasadeed ah in laysku ixtiraamo aragtida iyo processkana lagu heshiiyo la yidhaahdo war qofkii dadka iyaga ugu codbata ayaa madax noqonaya yacni aad dhaqan siyaasadeed waayo waxa soo kordhay ma aha farsamo inta la keenay qofka ama isha laga sawiro ama gacanta far laga qaado taas waa waa wa waa wax aada u sahlan oo technologyga waa la iibsan karaa laakiin dhaqanka suuqa ma yaallo oo lagama gato marka dhaqankaas waayo horta waxa aada ammaanta u leh dhinacan kale ee koonfurta maanta dhaqanka yaalla markay timaado xukunku waa la iibsanaya xukunkiibaa yani yani xildhibaanada iyo wixii suuqa inay la kala gatay noqonaysaa which is yani wadadii hadda ay kusoo socotay intii muddo ah marka waxaan isleeyahay midda oo barashada iyo ka faa-iideysiga u baahan waa dhaqankaas in eliidka ama dadka political classka ahi ay ku heshiiyaan in ay shacabka ka raadsadaan xaqiya sharciya oo markaa ay shacabkii uxukun xukunka ka dalbadaan oo shacabku uu siiyo yani qofka soomaaliga anigu waxaan u arkaa somalia experience inay tahay somaliland wax ka dhacaya marka waayo aragnimadaas in ay meel kasta tegi karto waayo waxa hadda iyadana runtii lagu Waaya.
haweyn yaha oo laga qaadanayo in madaxweynaha hadda joogaa uu uusan tartamaynin waa muhim laakiin waxaa iyaduna muhim ah xisbigiisii baa tartamaya Een, maxaa u dhexayn kara marka haddii madaxweynaha hadda tartamaya xisbigiisa uu soo noqdo iyo haddii xisbigiisa laga guuleysto iyadana eh, democratization processka macno gaar ah ayay ku yeelanaysaa Eh, taas haddaa faahfaahin naga siiso marka eh, macnaha ay yeelanayso maxay tahay macnaha ay yeelanayso waxaa jira concept la yidhaahdo wareega dimuqraadiyaddu wuxuu dhamaystirmaa marka laba jeer ay isbedesho eh, eh, xukuumaddu marka comparity politics saas eh, yani conceptgaas ay aada u isticmaalaan dalalka afrika xataa dimuqraadiga intooda badani ma aysan gaarin Eh, guuleed baan ku noqonayaa iyo hargeysa guuleed waxaad eh, bal wax nooga taabataa nidaamka siyaasadda somalilan wuxuu kusoo bilowday beelo shiray xeer hoosaad in lagu noqdo lagu dhaqmo dastuur in la sameeyo eh, in eh, xisbiye la sameeyo hal cod in la aado marka ma jirtaa doorashadan maanta dhacaysa markii lagu dhawaaqo haddii si nabada ay ku dhammaato sida la wada filayo buundo kale oo looga gudbayo meel meelihii sidii kuwii horeba tillaabo loosii qaadayay meel hore oo loosii socdo ma jirtaa meel runtii waa meel hore oo loo sii socdo waxay tusi waxay saameyn wanaaga aan rajeynayaa inay ku yeelato soomaalida kale waxaan kaloo rajeynayaa even deriska yani ethoopia dimuqraadi ma aha waa dawlad madaxa yani nimana askari ama niman dad xoog ku haystaan sidaas oo kaleeto een, kuwan kale ee xataa suudaanta dhinaca naga xigta yani marar badan soomaalida laftirkeeda ayaa waxaa imanaysa a- aragti ah waan samayn karnaa anaguna ayaan isleeyahay dabcan soomaalidu waa isku dayataa een, nimankan siyaasiyiinta ah ee- ee ee koonfurta jooga laftirkiisa oo oo runtii ee, ah, horusocod noqon waaye waxaan rajeynayaa inay wuxuun si uga uga faa'iidaan